Isbitaalada Daryeel magaalada Kismaayo oo ah kan ugu muhiimsan gobolka Jubbada Hoose yaa xaruntiyo waliba iyo gowdana shir sanadlaha ah walibana ku qaybgalaya xubno ku dareeray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland iyo maamulka isbitaalada Daryeel iyagana ku mid ah bulshada magaalada Kismaayo sanadkan yaa shirka waliba diiradda laga saaray dabagalka daawooyinka iyo agabka caafimaad ee isbitaalada daryeela maamulaha guud isbitaalka daryeel axmed maxamed xuseen yaa goobta ku hadalay
salaan kadib maanta waxaan iskugu nimaadna waxaa weeye bal inaan dabagaallo ama aan wax ka dhahano tayada ama kor u qaadis tayada adeega isbitaalada daryeel uu hayo bulshada waa markii koowaad oo hadda aan bilownay sanadkan insha allahu sanadkasana waxaan rajaynaynaa in aan sida si ka fiican u qabanno wixii de laga hadlayna horey baynu maaragtay dhammaanteen aan maaragtay aan aragnay waxaan rajaynaynaa insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo in ay dhici doonto isla xisaabtan xagga caafimaadka ah hadday noqoto meelaha gaarka loo leeyahay bareefedyada ah hadday noqoto meelaha kale ee babliga ah waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadanno kor u qaadista fahamka laga haysta caafimaadka shirkan iyo oo sanadlahan insha allah hadduu ilahay nafta nagu daaya wuu sii socon doonaa waxaan isleenahay wax badan ayaa maanta aan ka hadalnay waxaa ka mid a shaybaarka qaabku u tayasaya waan aragnay waxaan aragnay iyadana farmasiga dawooyinka waxaan kaloo iyadana ka hadalnay dhakhaatiirta marka waxaan isleeyahay intaas waxay noqon doonaan saldhig bay waxay u noqon doonaan caafimaadka faysal cabdi axmed oo ku dareeray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland yaa maamulka iyo dhakhaatiirta kabogaadii sida fayle ee hadda iyoonka adeegahayan bulshada iniyo sii lama jibaarana maadaama aan dhammaadana adeegyada caafimaad ee yoon baahayin bulshada howl fiican baad qabateen hawshan aad qabateenna waad ku ammaanantihiin waxaad u qabateenna waa bulshadiinni adeeg fiican oo laydinku ammaano ayaad bulshada maxaan ku dhaawo qabateen howlo kolley hadda waxaad sheegteen xoogaa gaabab xagga shaqaalaha shaqaale fara badanna meesha way ka howlgalaan shaqaalaha in ay wasaaraddu ay ka caawiso wixii abgrade ah yani wixii aqoon kororsi ah marka asaymantigaasna waanu qaadanaynaa waxaan kula dadaarmi lahayn xanuuno badan baa jira outbreakyaba ha u badnaadaan xarumaha dawliga kala qayb qaadataan oo qeybtiina aad ka qaadataan
kulunkan yaa waliba usukooyay kuriyadda markii wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland markaasay dhowaan sheegtay inii la haweey doonaa amaba korlanqaada doonaa adeegyada caafimaad ee yoon baahayin bulshada ku nool jubbada hoose ama guud ahaan jubbaland